asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabiid mahayo aynu howlaha farada badan isugu keenno innaga oo qaabab kala duwan oo kala noocnooca oo isdaba socda ama isgarab socda haddii eebeed mahayo aynu ku falanqayno teenan maantana waxaan kusoo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas si aad u og tahayba ee aqoontu waa shay muhiim ah aqoontuna waa ay noocyo badan tahay horta aqoonay maxaa tahay iyada lafteeda ayaa waxay u baahan tahay in la ogaado aqoonta midda ugu wanaagsani waa qofku inuu is-yaqaano aqoonta ta ugu wanaagsan qofku waa inuu is-yaqaano see isu yaqaanaa qofku waa su-aal imaan karta qofka wuxuu isu yaqaanaa inuu dabeecad ahaan isu yaqaano inuu bili-aadan ahaan iyo ruux ahaan ama qofnimo ahaan ama dad ahaanna uu isu yaqaano macnaha sababta ilaahay u abuurtay iyo ujeedooyinkii laga lahaa iyo waxyaalaha waajibka ku ah waxyaalaha laga reebay waxyaalaha ku habboon waxa aan ku habboonayn waxa sharaftiisa dilahaya waxyaalaha dhaxalka uu u leeyahay waxyaalaha dhir iyo dhaqan iyo dhul iyo dhigasho iyo dhihid iyo dhidib intaba wixii uu u leeyahay inuu aqoon u leeyahay waa mid qaabkaas waato qaybta labaad ee soo raacdaa qofku waa inuu cilmi leeyahay cilmi cilmigaasoo cilmi if iyo iyo cilmi iil oo cilmi iil iyo cilmi if ruuxu inuu leeyahay oo markaan cilmi iil iyo cilmi if ku leeyahay waxaa laga yaaba labadoodaba inaadan horay u maqal iil haddaad maqasho waa aakharo if haddaad maqashana waa adduunka adduun iyo aakharo labaduba waa carabi laakiin markii afkeenna hooye laga hadlahayo iil iyo if labadaasaa waxay yihiin afkeenna hooye oo ah aakharo iyo adduun iil hebel waa la iilay ama wuu iishay haddaad maqashay aakharu aaday weeye ifka nabad ku joogna weligaa waad maqli jirtayo adduunka nabad ku joog inay tahay waaad garanaysaa saasay marka if iyo iil labadooduba ku yihiin ruuxu waa inuu is-yaqaano aqoontu marka maxay tahay mar haddaad adigu diin ahaanna isu taqaano oo diintaad iyo wixii kaa raabtay wixii ilaahay kuu diray iyo wixii lagaa rabay aad garanaysa iyo addoonnimadaadii dhulkaaga iyo dhirtaada iyo dhaqankaaga iyo dhaxalkaagana aad taqaano dabeecaddaadana aad kasayso dee ruux wanaagsan baa tahay laakiin intaaba haddii aadan aqoonin ugaa dhaqamaa ciyaaraysa ayaad ku biiraysaa wax kaloo faa'iidaha oo aad leedahay ma lahan ifkana waad unku rafaadi aakharana dee allihii ku untay iyo wixii laguu kasbay unbaad la kulmi ilaahay dariiq wanaagsan hana mariyo ayaan leeyahay marka is-aqoontu waa shay qaali ah dadka soomaalida qaar baa laga yaabaa markaad dhahda waa isnaqaanaa inay xanaaqaan bikh oo say u xanaaqi marka gabadh iyo nin baa wada hadlay markaasu wuxuu yidhi heblay innaga waynu isnaqaanaa sayte maxaan isku naqaanaa way boodday xaggay la boodday kabbay la boodday waxbay la boodday way dagaalantay buuq bay kicisay balaayaa dhacday haddii ilaahay kuu idmahayo wax maaragtay adigu aan meeshaba lagu xisaabtamayn ayay samaysay markaasaa nin oday aho mahmaa marxaladeedyada aad u yaqaanay mahmaa marxaladeed hadda waynu isla garanaynaa waa mahmaayaa wax lagu xaliyo ayaa yidhi haddii ilaahay kuu idmahayo kaalay aan idin heshiy markii laysu keenay dadkii laysu keenay yuu yidhi mahmaahdan caalami noqotay ayuu soo qaatay waxa uu yidhi waynu isnaqaanaa cayna ma ahan ammaanna ma ahan ee heblaay adigu maxaad ka xanaaqday waynu isnaqaanaa haddii lagu yidhi balo fiirsaya waynu isnaqaanaa cayna ma ahan ammaanna ma ahan ee haddii lagu yidhi waynu isnaqaanaa maxaad ka xanaaqday bal sheeg maya haddii muxuu igu yaqaanay haddii wuxuu kugu yaqaanay inaad heblo tahay oo aad heblo hebel hebel tahay oo aad meel heblo joogtay oo aad saa tahay oo gabadh noocaasa aad tahay dee cayna maaha isir ahaan iyo dhaqan ahaan iyo cod ahaan iyo muuqaal ahaan buu kuu yaqaanay maxaa dhib ah marka waynu isnaqaanaa cayna ma aha ammaanna ma ahan ayaa la yidhi mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidanka iibi waxaa la yidhi dab aan kulaylkiisa lagu gubanin dambaskiisa lagama baqo